نورنا نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فضياء مشرق في دروب الموكب فضياء مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada maanta aad barnaamijka ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah taxanaha aan ugu magac darnay wabilwaalideyni ixsaana waxaan way dardarma diinta allah ay bartaan oo dugsiyada ay soo galaan oo bilooni ay iska dhaafaan cayaarahan ay iska dhaafaan adiga mustaqbalka maxaa rajaynaysaa inaad noqoto inuu noqo daaci oo dadka diinta u yeera waa gartay waa sheekada ayman burhaan oo ah arday wax ka barta madaraso ku taalla magaalada jamaame ee wilaayadda jubbooyinka kuna haminayo inuu sannadkan soo socda kaalinta koowaad ka galo tartanka qur-aanka kariimka warbixin aan idinkaga diyaarinay ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan inshaa allah sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sida u tarbiyeynaysaa carruurtaada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان والأمان
waa hagaaga carruuray mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada barnaamijka oo dhammaystiran ugu horreyn waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa xalqada labaad ee taxanaha wabilwaalideyni ixsaana waxaana inoo soo jeedinaya ashaykh cabdulilaah abuu khaalid أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعاني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بر الوالدين أيو كتابه كبلاما يا بر الوالدين آيات ك- ك- ك- كتابك كريم كويمي إيه كهضلي أي إنه إن شاء الله وحكوا أرونا سي آيات دي سورة البقرة صدح سديات آيات دي هاي سورة البقرة هي السورة دي رقم كيدو ها صدن هي لحي سورة النساء هي سورة دي ولا بقول يكوكو يكونتون هاي سورة الأنعام هي آيات دي هنا كتشرت سورة الإسراء bal aynu isdul taagno dardaaranka iyo amarka kitaabka ilaahay uu inoo amray inaynu labada waalid baarir u noqonno oo u samafallo iyo inaynu ka dheeraanno oo aynan u banbixin inaynu dhib wax dhiba u geysano biayi wajhin weji kasta ha ahaatee sinaba inayn labada waalid u dhiban buu kitaabku ina faraya weliba waxuu ina faraya markay xaaladda ay weynaadaan ee ay da' noqdaan markay weynaadaan ee daciif noqdaan way baahi daran u qabato in loo adeego ila maanta way jilcisan yihiin sidaad maalintaad dhalatay eed yarayd hadday cidlo kaaga tageen noloshaada ayan suuragal u ahayn ayaa maanta markay du-oobaan oo ay taal gabaan oo ay u baahdaan khidmadaada iyo maarata adeegaada markaa weeye marka lagu farayo oo lagu xusuusinayo shalay abaalkii ay ku geysteen inaad guddo weliba ma gudi kartid inaad wuxuun kala timaado marka markaas weye qur-aanku aad in looga hadlay oo wuxuu leeyahay isagoo labada waalid markastaba in loo samafalo ay tahay oo qur-aankuna ina faray ayaa xooga waxaa la saaray markay gaboobaan markay gaboobaan ee da noqdaan in aad maaragtay markaa loo laban laabo samafalkii iyo barkii iyo khayrkii loo sameynayay ilaahay reer banu israa'iil nimankii la odhan jiray wuxuu ka qaaday miithaaq iyo wuxuu ka qaaday iyo go-aan iyo cahad ayuu la galay inay labada waalid ay u samaafalaan aayadan qur-aankaan isla dhegeysan insha allahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahay isagoo nimankaas la hadlaya nimankaasoo cinaadka iyo lagu og- yaqaanay oo inay wax walba caasiyaan lagu yaqaanay ayaa aayaddu waxaa weye waxaa ballan lagaga qaadayaa inay ilaahay ay caabudaan ayan u shariig yeelin labada waalidna inay u samafalaan iyo wixii qaraaba qaala tacaala وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آياتها أيضا waxay ina tusaysaa ilaahay markuu reer bani israel ballan kula galay isaga keliga inay caabudaan ayaa waxaa lagu xijiyey inay labada waalidna u xisaan falaan maxaad garanaysaa sidoo laysugu xidhay cibaadadii ilaahay oo keligii cibaadada loo khaalis yeelay oo shirkiga laga fogaanayey iyo labada waalid in loo samafalo ayaaba hal aayad ku yimid xiriiriyey marka waxa weeyaan eh, aad buu qur-aanka uga hadlay labada waalid boos weyn buu dhigay waxa weeye qofkii qaada ee amarkaa qaata ee ilaahay maaragtay awaamirtiisa la yimaado ee nawaahidiisa ka- ka- ka fogaadana ee labadii waalida dhalay daacad iyo baarin u noqdana xagga ilahay insha alla abaal weyn buu kuleeyahay qofkii ka gaabiya arrintaasna waxa weeye khasaare adduunyo iyo aakhira ayuu ku sugan yahay alwasiyatu marka waxay ahayd ama dardaaranku wuxuu ahaa bilwaalideynka waa min usuuli diin waa arrimaha asaasiga ah sida maaragtay tawxiidka iyo shirkigo laga fogaado ay mar raba arrimo ay usuula diin u yihiin ayaa tanna waxay u tahay min usuuli diin weye diinka asaasigiisa weeye waa arrin mar kastaba asaas ah oo la is amray sharaa'icdoo dhan maaha diinteenna oo nebi maxamed lagu soo dejiyay sal ll slam oo keliya maaha sharaa'icdii ilaahay soo dejiyey oo dhan waalidka waa laga dardaarmay sharaa'icdii oo dhan lianna arrintan waa arrin waafaqsan fitrada iyo qofka maarata dabeecadiisa ilaahay uu ku abuuray ku dhaliyey suuragal maaha dadkii ku dhalay oo maaragtay adiga sabab u ahaa wujuudkaaga iyo jiritaankaaga oo meeshaad ogtahay kaa soo qaaday oo hooyadii uurka kugu qaaday intaasoo bilood ku soo nuujisay dhabarka kugu qaaday xadaanadaada iyo u taagnayd iyo aabbihii isaguna hawsha maaragtay kusoo tarbiyeedeeyey oo s- wixii aad maaragtay quudan lahayd iyo wixii iyo u taagnaa iyo tarbiyadaada u taagnaa iyo ilahay inuu kugu xidho oo diinta ilaahay uu ku baro oo oo sababa islaamkaaga u ahaa inaad ka gaabiso xaqiisa fatrada saliimka ayaba dhairtaas ay ka hor imanaysaa fitradaas dadka ilaahay ku maarata ku abuuray ayay arrintan la jaan qaadaysaa sidaasaa sharaaci oo dhan iyo diimihii oo dhan la isugu amray labada waalid in loo naxariisto loo samafalo meel weyn ba boos weyn baa la dhigay weyn la jeclaado weliba inaad inaad u samafasho inaad jeceshahay inaad iyaga u samafasho inaad jeclaato weliba weeyaan waa inaad maaragtay weliba maaragtay adiga hormarisa oo ka doortaa cid kasta cid kasta iyaga in ka hormariso ilaa marka laga reebo nabiyullahi maxamed sal ll slam isaga waxa weye xataa naftaada uu ka mudan yahay isaga uu ka mudan yahay laakiin wixii kasoo hadha labada waalid cid la barbardhigayaa ma jirto iyagaa laga hormarinaya isagoo ka hadlaya arrintaas wuxuu leeyahay walaalka sheekha mufasirka taqaani sacdi wuxuu leeyahay haadihi sharaa'ic wuxuu leeyahay sharaa'icdan iyo usuushan ilaahay amray shareecad kastay ku timi buu leeyahay shareecadeen ugu dhammaan tii nebi muuse tii nebi ibraahim way ku timi dhammaan maxay ugu imanaysaa waxay koobsanaysaa masaalix alcaama haw- danaha guud oo dhan oo marka maaragtay waaliga aad ba- waalidka baari u noqotid oo kafaalo qaatay noloshiisii oo qaraabadii u noqotid oo nin kasta intaa marka laga helo mujtamacii masaalixdii guud oo dhan baa hagaagaysa oo toosaysa masaalix alcaama ama ama haw- waxay- masaalixdii guudka ahayd ama danihii eh, caamka ahaa ayaa meesha ku jira oo maaragtay in laysu samafalo lagama maarmo wakti kasta iyo meel kasta aad joogtid waa arrin joogta arrin maarata nasakhi gasho maaha buu leeyahay sheekh wuxuu leeyahay ma gelayo wax nasakh aayaadkaas kale maba la nasakho waa ka asli diin tawxiidka bay lamid tahay iyo usuushii diinta ay lamid tahay wuxuu leeyahay ilaahay arrintaa wuxuu inugu amray qowlkiisa markuu ina yidhi wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-an maxaa lagu xijiyey markaa wabilwaalideyn ixsaana baa aayadda la xidhiidha sheekh wuxuu leeyahay markaa eh, hadalka sacdi baan wadnaay wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu inagu abray inaynu labada waalid u samafallo markuu yidhi wacbudu llaha ilaahay hala caabudo walaa tushrikuu bihi shay-an ilaahay haw shariig yeelina isagoo markaa sheekhu aayadda hore ama qeybta hore aayadda isagoo maarata fasiraya wuxuu leeyahay waid akhadnaa miithaaqa bani israa'iil hada min qaswatihim waa niman qalbi adag bay hayeen buu leeyahay, waa niman qalbi adag bay hayeen sidaasa miithaaq iyo go-aan looga qaaday inay arrinta beeninay burinayeen bal ya- ya- yaa ilaahay ogyahay niman dhib badan bay ahaayeen marka wuxuu leeyahay amar kasta oo la amray waxay ahayd niman ku caasi ay ahaayeen kuwaan aqbalayn bahayeen amaradaas ilaahay siiyo ilaa in laga qaado dhaar aymaan weliba dhaar la adkeeye laga qaado iyo ballamo la guntay oo mooyaane nima waxay ahayn ku gaabiyay arrintaas markaa saasaa ilaahay ballan adag ula galay inay isagana caabudaan keligii iyo u shariig yeelin labada waalidna ixsaan u sameeyaan laa tacbuduuna ila allah markuu fasiraya sheekh wuxuu leeyahy wuxuu leeyahy amarkan waxaa weeye cibaadatullah ilahay in la- keligii la caabudo waxda keligii in la caabudo iyo nahyin bay u tahay reebid la iska reebayo shirkiga la iska reebayo in ilaah loo sharigelo la iska reebayo taasuna waa diinta asligeedii weeyaan amaashoo dhanna dhammaanteed amaashaan samaynayna khayrkoo dhan haddaan asaas u ahayn tawxiidku wax alla waxay goysay waxay la joogto laha midna ma jiro asaasku hadduu taa ahayn amaashoo dhan waxba lanaga aqbalaya maaha lianna qof mushrik waxba lagama aqbalo waxaa lagu xijiyay marka bilwaalidayni ixsaanan aayaddii oo sheekh weliis fasiraya wuxuu leeyahay macnaheed waxaa weeye axsinuu bilwaalidayni ixsaana oo bilwaalidayn halka waxaa jira maxduuf oo lagu qadirayo axsinuu amar axsinu bilwaalidayni ixsaanan ayaa la odhanaya labada waalid u samafala samafal u samafala marka ixsaankaasna waa mid guud oo qeyb meel kasta gelaya midka hadalkuu gelaya ficilkuu gelaya la sameynayo wixii ixsaan loo yaqaano dhan, iyaga loo sameyn o dhan ix- waxa weeye wuu soo gelayaa waxaa kaloo ku sugan arrintan in la iska reebayo in la xumeeyo labada waalid in la, in la xumeeyo waa waxaa kaloo laga reebaya dadka inayan inay ka gaabiyaan inay u samafalaan labada waalid iyo inay xumeeyaan marka labadaas adiga waxaa lagu faray inaad labadii waalid maarata u ixsaan fashid oo aad baarin u noqotid mar amarkiina waa diiday isaa iyo xumaanna waad samayso oo uu hadal xun baad ku tidi ama gacan baad u qaaday ama amarkoodaad qaadan weyday markaas waa waa mid mar kalena wax dhibaato ma geysane waajibkii lagu faray baad ka gaabisay marka labaduba waa laba arrimood oo reeban oo xaaraana laakiin way kala sii daran yihiin oo marka aad dee isaacad iyo xumaan u geysay iyadu dembigeed waa kasii wen yahay marka laakiin aad ka aad ka gaabiso waajibkeedii way ka sokaysaa xoogaa bay ka sokaysaa هذا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada caruurta idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan qeybihiisa dhexe ayaana markan isla maraynaa hase ahaatee waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan sheekada aan idinkaga diyaarinay ayman burhaan oo ah arday wax ka barta madraso ku taalla magaalada jamaame ee wilaayada jubbooyinka kuna haminayo inuu sanadkan soo socdo kaalinta koobaad ka galo tartanka qur-aanka kariimka قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا
waa ayman burhaan xaashi waa toban jir wax ka barta dugsiga qur-aanka kariimka ee alfurqaan kaasoo ku yaala degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka wuxuu toddobaadka nasiib u yeeshay inuu noqdo ardayga aan qisadiisa kusoo gudbinayno barnaamijka tarbiyada carruurta si ay dhiirigelin ugu noqoto dhallaanka yar ee lagu abaabinayo qur-aanka kariimka iyo kuwa asaagiisa ah ee aan nasiibka u yeelan barashada qur-aanka kariimka si ay fariin wacyigelin ah ugu noqoto وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
رتل بصورة قاف القرآن واقرأ قراءات من التبيان حبل متين ayman burhaan wuxuu kowdii muxaram ee sanadkii kun afar boqol soddon iyo afartii hijriyada ku dhashay magaalada jamaame isagoo shan jir ah ayaa la geeyey dugsiga qur-aanka kariimka halkaasoo uu uga bilowday safar dheer oo cibaado ah uuna ku baranayo qur-aanka kariimka magaceedu waa ayman xusaan xaashi waxaan ku degmada jamaame waxaan dhashtay bishii muxaram sanadka kun afar boqol soddon iyo afartanaan dhashtay qur-aanka ma dhamaysa waa yahay meeqa jir ayaad ahayd markaad qur-aanka barashadiisa bilaabaysa shan sano ayaa dugsiga soo guuriyey adoo shan sano jira markaad dhameynaysidna meeqa sanaa jirtay sagaal sano waa gartay
aabe burhaan xaashi oo ah aabbaha dhalay ayman ahna waalid carruurtiisa ku garab taagan barashada qur-aanka kariimka ayaa tilmaamaya in sannadkii kun afar boqol afartan iyo afartii hijriyada uu ahaa sannadka uu ayman dhammeeyey qur-aanka kariimka uuna ahaa wiil hami leh oo jecel inuu meel sare ka gaaro barashada qur-aanka kariimka haddaan taariikhdiisa ka warramo taariikhda uu dhashay wuxuu dhashay kowdii bishii muxaram kun afar boqol soddon iyo afartii hijri wuxuu jiraa toban sano qur-aanka wakhtigu dhameeyey waxay ahayd kun afar boqol afartan iyo afartii ayuu qur-aanka dhameeyey horta wuxuu asaga isku ahaa arday markii dugsiga geeyey cunug asaga dugsi iska jecel sembir maarata qur-aankiisa iska akhrista habeenkii oo kale markii ilmaha la seexiyo asagu maarata asagoo wax arkaysaa soo kacay ee cashiradii iska diyaarinaya
هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن
ayman inkastoo uu dadaal badan bixinayo haddana wuxuu sheegayaa in macallinkiisa uusan dadaalkiisu yarayn juhdi badan ayaa lagu soo bixiyey macalinkii juhdi badan ayaa lagu soo bixiyey ana waa soo dadaalay waxaan ku fikirkiyay sidii qur-aanka u dhaman lahay oo ficilana ama tartama lahay qur-aanka barashadiisa shay dhib badan miya mise way fududahay way fududahay waa gartay burhaan xaashi wuxuu dadaalka wiilkiisu ku xifdiyey qur-aanka kariimka u celinayaa allah subxaanahu wa tacaalaa intaas kadibna macallinka gacanta ku hayay wiilkiisa ayman waxaan maaragtay alle subxaana watacaala ugu mahad celinayaa uma macalimiintii maaragtay dadaalku bixiyo maarata juhdigan iyo dadaalkan iyo maarata inuu maartay noqdo xaafid likitaabillaah macalimihii sababka u ahaa ayaa horta ugu mahad celinayaa macallin axmed oo ah macallin ka soo waxbaray ayman ilaa iyo haddana gacanta ku haya wuxuu ka markaati kacayaa dadaalka ballaaran ee ayman soo bixiyey isagoo tilmaamaya inuu yahay arday juhdi badan kuna fiican cashar diyaarinta iyo subaca eeman burhaan xaashi waa ardaygayga wax soo baray macalinkiisa ayaan ahay eeman markaan ku dhaho xaqiiqdan kaala hadlo waa arday dadaal badan oo juhdi badan oo ardayda aan ugu jeclahay ka mid ah waxaan ku jeclaaday waa nin khiiro leh ama xe- ama ficilo leh ardayda wuxuu ka mid yahay waa kan ugu cashirka ugu dadaal badan suwacad iyo la yidhaahdo hadduu daradiisa yaro wuxuu jecel yahay ardayga ugu horay inuu noqdo mar waliba ardayda waa ninka ugu aftahansan ama ugu faahimsan waan leeyahay أرى حلقاته فأذوب من وله ويهتف خاطري الله waalid weliba oo jecel wanaagga iyo ildogsiga ubadkiisa waxay maalin gaar ah u tahay maalinka carruurtiisu dhammeeyaan qur-aanka kariimka haddaba aabe burhaan xaashi oo ah aabbaha ayman ayaanu weydiinay shucuurtiisa farxadeed ee maalinkii uu ayman dhammeeyey qur-aanka xaqiiqatan maalintuu maaragtay oo macalinku i dhahay maaragtay qur-aankii wuu dhameeyey eeman oo qalin jabiyey waa farxay sababta taan ku farxana waxay ahayd cunugan madaxuu dhameeyey ma aha maadi waa maaragtay kalaamu rabbilcaalamiin waa wixii maaragtay ah intaanoo sano aan ka hiigsanayay inuu maaragtay aan ka arko asagoo qur-aanka dhameeyey xifdiyey oo mirihiisiina aan maaragtay insha allah tacaala adduunia aakhiraba aan maaragtay arko maaragtay maalintaas waxaan leeyahay farxaddeeda lama soo koobi karin maaragtay mara asaga u duceeyo mara macalinkii maaragtay waxbaray oo juhdigan iyo dadaalkan ku soo bixi aan u duceeyo ayay farxaddii u qaybsanayd ayman yare ayaa sidoo kale la mid ah oo isaguna maalinkaas aada u farxay farxad aada iyo aada u weyn ayuu aan dareemay dareenkeeda marsookooda hadda wuxuu ayman isku diyaarinayaa ka qaybgalka tartanka qur-aan akhriska ee la qabto bisha barakaysan ee ramadaan sida uu tilmaamayo macallin axmed eeman hadda kor tartanuu galay natiijuu keenay sanadkan waxaan jeclahay inuu waxaa weeyaan uu kaalin fiican galo wuuna dadaalaya asaa isdiyaarinhay taa waxaan aan diyaarinahay asaa jecel inuu galo uu leeyahay waxaan jeclahay tartanka inaan galo umniyadan iyo rajadan hadda xaqiiqda u muuqataa waxay ayman ku beerneed isagoo aad kaga yar da-da uu maanta ku jiro sida uu tilmaamayo aabba burhaan xaashi nin macna waxaa badanaa een, casharadii dugsigii maarata feker badan uu ku hayo inuu maarata qur-aanka maarata heerka gaarab jecel marka halheeskiisa waxay ahaa jirtaba waxaan doonayaa inaan maaragtay aan qur-aan kariimka aan xaafid ku noqdo inaan maaragtay aan noqdo tartamayaasha maarata sida sida ma degmooyinka gobolada lagu tartamo oo kale inaan maaragtay kaalimaha hore ka galo ayaan jeclaha hamigiis u weyn kaas oo ahaa mid ka mid ah tiirarka ka qayb qaata guusha carruurta ee ku aadan barashada qur-aanka iyo xifdintiisa waa iska warqabka waalidka iyo macallimka haddaba mucallim axmed ayaanu weydiinay dowrka uu arrinkaas ka qaadanayo horusocodka ilmaha yar ee baranaya kalaamka allah casa wajalla maasha allah su-aal waxaa i weydiistay ahmiyaddeeda leh Ee, waxaan leeyahay horta ee, ardayga wax baranaya iyo macalinka oo macalinka wax baraya iyo waalidka dhalay hadday isku xirnaadaan meesha waxaa ka dhalanaya thamaraad ama nati- nataa'ij oo aada u muhiimsan waxaa meesha ka dhalanaysa ardayga inuu dadaalo oo qur-aanka waqti gaaban uu ku dhammeeyo fahamkiisana waxaa weeyaan uu fududaado ardayga juhdi iyo dadaal aan lagu aqoonin ardayda kale ayuu ayuu waxaa saaraya waayo macalinkiina waa muraaqabuu ku hayaa markuu dugsiga yimaado ee markuu xaafadda joogana aabihii markuu ku dadaalo ardaygii waxaa weeyaan wuxuu noqonayaa arday mas-uuliyad saaran macalinkan uu ka cabsani waalidkan uu ka cabsani markan wuxuu ardaygii wuxuu isku dayaya marka inuu ceeboobin uu juhdi badan uu bixinayaa natiijo fiican waqti da'yarna qur-aanku ku dhamaynaya isagoo da'weyn gaarin
نور على نور أدام الله خير وبلادنا عز usaame sharma arke oo ay saaxiibo dhow yihiin ayman burhaan dugsigana isla dhigtaan masjidkana isla aadaan ayaa tilmaamaya in isaga iyo walaalkiisa ay ku saaxiibeen masiirada barashada qur-aanka kariimka ayna leeyihiin rajo ah mustaqbalka inay noqdaan ducaad dadka diinta allah ugu yeera anay magacay waxaa la usaamo sharmaarke ayn burhaan an waxaan ahay ilmo saaxiib ah waxaan iska rabnaa madrasada alfurqaan waa ina masaajidkan waa iskula aadnaa dugsiyana cashirinta anka iska dhegeysanaa waana iskula barannaa ayn burhaan waa ilmi saaxiibkeeda ah qur-aanka waa iskula dhameynaa waxaan rabaa inaan noqo macalin iyo daaci labadaas inaan mid noqo ayman burhaan xaashi waxaan weydiinay dardaarankiisa ku socda carruurta isagoo kufilka ah wuxuuna si damqasho leh ugu waaniyey inay xoogga saaraan barashada qur-aanka kariimka kana fogaadaan ciyaaraha waqti lumiska ah waxaan u kula dardaarmay diinta allah in ay bartaan oo dugsiyada ay soo galaan oo bilooni ay iska dhaafaan cayaarahana ay iska dhaafaan adiga mustaqbalka maxaa rajaynaysaa inaad noqoto inaan noqo daaci oo dadka diinta u yeera
خيرا نبقي أثرا وبصدق وصفاء الذمة وعلى النهج الأسمى سيروا سنة أحمد هذا dhanka kale aaba burhaan xaashi wuxuu fariin qiiro leh u dirayaa waalidiinta soomaaliyeed ee uu allah u hiibeeyey carruurta isagoo ugu baaqaya inay xoogga saaraan sidii ay ubadkooda u bari lahaayeen kalaamka allah oo ay carruurta ka fogeeyeen manaahijta baadiyeysan ee yunesko horta ilmaha waxaa loo dhalaa qofku inuu maaragtay aakhiro iyo adduunba anfaco cunug inuu adduun ku anfaco intaad nooshahay aakhirana maaragtay oo ku anfaco oo kugu anfaco maaragtay inuu cunugan waxa adig ka tagto maanta aa beerato ayaa qiyaamaha ku sugaya Een, waxaan dhihi lahaa ilmihiinna awalan kalaamka rabbi subxaana wa tacaala ku tarabiyeeya dul jooga oo inuu maarata ilmihiinna xaafid qur-aan ay noqdaan diinta rabbi maarata bartaan maarata taasaa maarata anfaceys waalidka maaratay waxyaabaha hadda maaratay manaahijta kale lagu dhigo unesco bana- meel daran laga keenay maarata cunuga ma anfaceys waxa anfacaya cunugan aakhiradiisii iyo adduunkiisii iyo waalidkii dhalo anfacaya waxa waye kalaamka rabbilcaalamiin marka ilmihiina waxaa leenahay dugsida qur-aanka waxbarashada keena daarista maaragtay taxfiidka qur-aanka keena si maaragtay ilmihiin idiin anfacaan aaqili adduunba intaas waalidka u dardaarmi lahaa mucallim axmed oo ah macalinka ilaa iyo hadda gacanta ku haya aymenyare ahna maamulaha madrasada alfurqaan ee magaalada jamaame ayaa isaguna wuxuu fariin u dirayaa mucallimiinta wax ka dhiga madaarista qur-aanka kariimka Ee, macallimiinta anuu nafteeda ka bilaabaya iyo walaalahayga macallimiinta muslimiinta meel kastay joogaan waxaan ugu baaqayaa horta ee ilaahay ha u kaalmeeyo mas-uuliyaddiisa haayaan ilaahay ha u kaalmeeyo ee inay dadaalaan naftooda ay dhisaan ee, mas-uuliyaddii haayaan ardayda ay ku dadaalaan ee la socdaan insha allahu tacaala shaqadeehan waa shaqo wanaagsan waxaan leeyahay allah idin jazayo allah idinka abaalmariyo ha la sabro ardaydan ha lagu dadaalo insha allahu tacaala waxaa weeyaan dadka mustaqbalka ayaa ha sinjiidka mustaqbalka waxbaraysaan insha allahu tacaala ilaahay waxaan leeyahay ka ilaahay garabkiin ha galo howsha iyo juhdigaa wadaan allah ha barakeeyo ilmo owlaad baari ah oo qur-aanka ilaah yaqaana kuwa soo saar allah idinka dhigaan le insha allahu tacaala sidaba uu allah casa wajalla ku sheegay kitaabkiisa qur-aanka kariimka ma ahan barashada qur-aanka kariimka mid adag allena wuu fududeeyey waxayse u baahan tahay ikhlaas oo ah in loo arko cibaado uu allaah ka ajarsiinayo waalidka carruurtiisa kula halgamaya barashada qur-aanka kariimka قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وعلى النهج الأسمى سيروا سنة أحمد هادي الأمة وكتاب الله لكم ذخر فلتبدوا شكرا للنعمة يا أشبال الخير فهيا نبني جيلا ماضي العزمان
qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhowaataan kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sidee u tarbiyeynaysaa carruurtaada قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ka soo hadlaynay qofka muraayaqa ah ama soo barbaaraya ee sanal buluqa soo gaarhaya ama markaa galay ama dhex galay qaangaadhnimadii inuu tilmaamo leeyahay lagu yaqaano labaynu ka soo sheegnay oo ahayd inuu maa leeyahay uu awood dheeraada ilaahay siiyo jirkiisa maarata ay kusoo kordhayso iyo inuu jecel yahay inuu istiqlaaliya madax bannaanaado arrinta saddexaad ee lagu yaqaano ilmaha da'daasa ama qofka da'daasa wuxuu raadinayaa qudwa yabxasu fii qudwatin yaxtadii bihi qudwad buu raadinaya yaan qudaydaa yaan la mid noqdaa yaan u ekaadaa imaa bilkhayr wa imaa bishar marmar dad sharwadayaaloo iska jeclaanaya oo cajabinaya marna xagga khayrka ilaahay maarata tusayaayo dad khayr badan buu rabaa inuu ku daydo qudwad buu rabaa wax hogaamiyuu rabaa halkan doorkii iyo kaalintii marka hadda hadda imanaysa kaalintii aabbaha iyo murabbiga ama hooyadu hadda imanaysa markan baa loo baahan yahay sidaad wiilkaaga qudwo ugu noqon lahayd adigu hooyada ama aabbaha iyagaa la rabaa qudwo inay noqdaan tusaale fiican iyagu inay noqdaan baa la rabaa waxaa la rabaa inay ku qanciyaan inuu doorto qudwo fiican saxaabadii saan sheegna uga sheekee iyo raggii abdaashaha iyo calaam alfaatixiin iyo islaamka raggii magaca ku lahaa iyo shuyuuqdii iyo culammadii waaweyneed baad buuggooda u furaysaa suu ugu daydo waxay samayn jireen u sameeyo adigaa dhaqan fiican lagaa raba inaad samayso suu kuugu daydo haddaan taa la samayn wuxuu aadayaa meel xun buu aadayaa oo qaar xun buu dhaqan ka dhiganayaa ee gaalo iyo isagoo timaha badxeere baad arki doonta cidiyaha la baxayo baad arkaysaa shaydaan u ekaaday arrinta saddexaad afraad ee lagu yaqaano qofka da'daasa wuxuu jecel yahay muqaamara waa khawd tajaarub inuu maaratay isagu waayo aragnimadiisa goonida samaysto oo qaras xoornimadu jecel yahay hebel baa waxaa sameeyay si loo yidhaahdo mana eegayo qaras xoornimada uu samaynayo waxa ka dhalanaya iyo caaqibada ka dhalanaysa isagu shaqadiisa maaha waan samaynayaa buu leeyahay sidee loo caalajinaya markaa markuu muqaamarnimada sidee looga celinaya iyo qaras xoornimada iyo maaratay inuu isagu keligii maaratay wax walba iska sameeya sidee looga celinaya ama sidee maarata loo xalinaya waxaa lagu dhiirinayaa geesinimada horta geesinimadaas inuu weliba u adeegsado wax islaamka anfacaya rajul saalix inuu noqdo oo awooddaa ilaahay siiyey iyo maarata waxa uu rabe ee maarata inuu wax bedelo inuu maarata inuu la yimaado wax cusub muqaamara uu sameeyo xagga fiican baa loo tawjiihinayaa arrintaas saasaa lagu xalinaya sifada shanaad ee lagu yaqaano qofka maarata soo barbaaraya ama afar iyo tobanka ka gudbay waxaa lagu yaqaanaa inuu jebiyuu jecel yahay alquyuud rotiiniya dhaqankii hore hooya saa yeel hooya waqtigaa seexo hooya saa u baro inuu arrintaa iyada ka gudbo xaajiska inuu jebiyuu jecel yahay waxa maaluufka uu yaqaano dhan buu nacayo wax cusub inuu arku jecel yahay fariiqadee lagu xalinayaa markaa waxaan ku xalinaynaa in la koriyo oo la kobciyo maskaxdiisa wuxubihi litaqyiir dheh iyo inuu jecel yahay inuu wax bedelo walibtikaar wax cusub inuu keenoo fiican laakiin isla markaas waxaynu uga digaynaa inuusan xuduudda sharcigu ogol yahay iyo caqligu ogol yahay uusan dhaafin oo matalan uusan maaragtay u labisan sida gaalada u labistoo kale labaasa kufaar oo kale uusan gashan oo uusan samaynin camalan hadhow dadku ku qoslaya markuu sameeyo suu iska dhigo shakligiisa oo kale ayaynu uga degaynaa arrinta lixaada lagu yaqaano qofka maaragtay soo barbaaraya ama sanna qaangaarnimadii galay waxaa weeye wuxuu jecel yahay aad wuxuu u jecel yahay madax bannaani guriga inuu ka baxo had iyo goor wuxuu jecel yahay inuu bannaanka jiro alistiqlaaliyatu can ilmanzil buu jecel yahay oo wax cusub iyo saaxiibo cusub iyo meelo kale inuu aado ka tirsanaanta uu saaxiibadii ku xidhan yahay ee ka tirsan yahay wax ka badan intuu gurigiisa ku xidhan yahay dad kale inuu samaysto jecel yahay bayaad cusub galo sidee marka ula tacaamulanaa arrinta ayada ah waxaan samaynaynaa isaga iyo saaxiibadaa uu doortay hadday dad fiican yihiin waxaynu u diyaarinanaa meelay ku kulmaan baan u diyaarin innagaa waa u diyaarinaynaa nuhayicu lahu walistiqaahi makaanan munaasib baan u diyaarinaynaa ay maalin kasta ku kulmaan way dareemayaan inay xoogaa istiqlaaliya iyo madax banaani ku haystaan baynu u samaynaynaa meelay ku kulmaan baan u samaynaynaa midda kale saaxiibadii baan soo dhawaynaynaa hay saaxiibada maanta waa canzuune noo keen aan baranno waxaa la rabaa dadka la socda inaad garato marka aabe saaxiibada soomaalida haa bal saaxiibada maanta qadam samaynanaa keen aan la sheekaysanay saad u ogaatay bal saaxiibadanu la saaxiib waxay yihiin waan ikraamaynaa saaxiibadii markaa waan la sheekaysanaynaa waan la baxaynaa iyagii baynu wiilkeenna dartii ama gabadhiina darteed baynu saaxiibadii ugu xidhmaynaa isaguu ku xidhnaa saynu wax khafaaya iyo wax qarsoona ogaano arrinta toddobaad ee lagu yaqaano qofka da'daa jooga waxaa weeye isbedel badan altaqalubu shadiidu wlmisaajiya daqiiqad walba dabica cusub aad ku arkaysaa isbedbedelaya dareenkiisa iyo shucuurtiisa isbedbedelaya dadka ku hareeraysanna kuma kalsoona waxaad arkaysaa isagiyo aad u jeclaanaya idir kadib wixii aad u nacaya wuxuu hadda jeclaaba markiiba nacaya sideen ula tacaamulanaa taas waxaynu samaynaynaa horta waxaanu ka samaynayo kuma canaananayno kuma canaanayno waxaan ka soo baxaya maarata aynu qaladka u aragno kuma canaanayno lianna markuu hadlayo markiiba nacaya markiiba wax jeclaanayo qanaaco qalbigiisa maaratay uu ku kalsoon yahay maahe caadifada ka keenaysa waa wax iska caabira waxaa laga yaaba hadda inuu wax jeclaado laba daqiiqa kadib wax kala jeclaado hadda wax xuma sameeyo kasoo noqdo wanaag sameeyo waa taqallub mutaqallib wey isbedbedelaya marka haddaad shidad isticmaasho taa waxaa jooji oo awood aad u sheegatid iyo cunuf aad kula tacaamushid wuxuu isu bedelayaa kalaamkii uu hadalkii uu lahaa markii hore sahalka isagala caadifada u lahaa dhaqan buuba ka dhiganaya adigu kugu canaadaya sidaa darteed waa loo qaboojinayaa waa loo dejinayaa wixii xunna dee si degan baa loogu sheegaya wixii fiicanna kusoo calaleeya arrinta sideedaad lagu yaqaano qofka da'daas ama soo barbaaraya afar iyo tobanka ka gudbay waxaa weeye shaqada ma jecla yanfuru can ilcamal wa yughiru nooma walkasal hurdadana waana hurdo badan yahay waa hurdo badan yahay soomaalida waxaa odhan jirtay labaatan jir lulmo u weeda lulmo ayaa u weda ayaa dilaysa yani hurdo badnaan wa yughiru nooma walkasal cajislow buu noqonaya hurdo badan sidee loola dhaqmaya markaas ha ku tilmaamin inuu caajislow yahay hoodhan caajislow baa tahay shaqada ma jeclid ha dhihin ha ku tirtirsiya inuu aad ha ugu celcelin inuu maarata si wacan u shaqeeyo ka kaco meesha oo maarata shaqo qabsado ha dhihin haye maxaan samaynaynaa waxaan isku dayaynaa inaan ku qancinno innagoo la munaaqasho haadi ah la doodayno dood degan oo aan cadhay waxba ku jirin iyo niqaash innagoo adeegsanayna haadi degan waxaanu ku odhanaynaa haddaad saa ku socotid oo hurdadan badan iyo maalin walba iska jiiftid oo hurdada badan aad ku socotid oo daraasadaadii matala ka seexatid oo shaqadaadii ka seexatid waxaan leenahay waad ka shallaayi doontaa markaad weynaato askaagaayo kaa tegey askaagaayo wax qabsaday iyagoo wax bartay iyagoo hanti yeeshay iyagoo maaragtay cilmi badan bartay waad berri arkaysaa adiga hurdadana kaa reebaysaad leedahay si degan baad ugu sheegaysaa marka waxaa laga yaabaa inuu gadaalka baraarugo oo ay yidhahdo wallahi aabbaha wuxuu kuu sheegay ama hooyada waxay kuu sheegayso waa rune meesha ka kaca inuu is yidhaahdo waxaan leenahay saaxiibadaha wax ku dhaafayaan baan leenahay dadkii saaxiibada ay mujtahidiinta iyagoo wax qabsaday waad arki doonta adiguna niyo waa maarsa waa iska jiifaysa miya si degan baynu ugu sheegnaa laakiin canaaniya maaha inta badanna kasalnimada waxaa u keenay caashlooga almaa fadhigooda badan ee ay guriga fadhiyaan wa mushaahadatuhum lilqanawaat iyo inay daawadaan dhalooyinka dhag fadhiya maanta dhan qanawaadka ay daawadaan waxa ka socda kasal bay keentaa wallacibu aladii laa xaraka fiih iyo lucbooyin aan xaraka lahayn maanta dhan mobailku iska saa gargaraacay gargara mobailka games buu kuley ma ciyaaray waxaas kasalkay keenaan waxay ka mashquulinayaan shaqadii la rabay inuu qabto iyo waxbarashadii ka mashquulinayaan marka maxaan samaynaynaa ilmaha guriga inay fadhiistaan yaree faqallil min juluusihim fi lbeyt maxaad ugu bedelaysaa alcaabta waxaad ugu bedelaysaa xarakiya dhadhaaqaya meelahan jidhiska iyo terminaadka iyo alamiintada laga barto iyo cycle u iibi matalan ama baskeel ama maarata oo eriyado si waxyaalaha xarakada keenaya muruqyadiisa dhisaya maarata nashaadka keenaya waxaasoo kale ugu bedel tii guriga fadhila maantuna iska ciyaaraya isagoo fadhiya waxaad kaloo samayn kartaa astiqaa fiican baad u samaynaysaa markaasaad tartanno iyo mashruuc dabaala iyo iyo maarata toogta iyo maarata iyo shiishka iyo waxyaalaha ku mashquuli saaxiibadii iyo isagaba waxaad u samaysaa waxa u faa'iideynaya jirkooda dhisaya oo nashaadna keenayo oo maarata muruqyadoodana adkaynaya waxaa kaloo lagu yaqaanaa ilmaha ama maarata barbaarka ama qofka soo koraya alcinaad walmukhaalafa inuu dadka khilaafa hadigo waxay la yimaadaan oo ra'yigiisa isagu ku socdo taa iyadaana waxaanu samaynaynaa isagaaba hoggaanka loo dhibaa guriga nucdiihi azacaamata walqiyaadata fii bacdi alumuur amarahaagii qaarkood dad aabbahayd ama hooye ahayd howlaha u qaban jirtay muhiimka hebelow hawshaada u xil saaran ile waa kan doonaya maaragtay inuu maaragtay uu ninkanu maaragtay waa kan rabaa maxaa la yidhaahdaa inuu mukhaalafo sameeyo wax isagu sameeyo yukhalaafine oo waxa loo diray yubadiidine isagaba hoggaanka u dhib adiguna maamul xataa miisaanada guriga isaga u dhiib hadaa rabto maxaa la yidhahdaa ilmaha waxbaristooda hadda adigu qur-aankay ka dhegaysan jirtay xalaqaadka iyo suciska isaga u dir wahaakada zacaamada umuurta qaar u dhiib guriga ku wareeji isaga oo u tala saaro arrimaha guriga qaarkood markanuu leeyahay mukhaalafada samaynayay waxa- wuxuu dareemayay in la gacanbidixeeyey unbuu dareemayay haddii isaga xilka la saaro wuu isxilqaamaya insha allahu tacaala arrinta tobnaad ee lagu yaqaano qofkan soo barbaaraya ee sanadkii afar tobnaad ka gudbay waxaa weeye shidat lcaaifa waxbuu waa caaifi wey caaif wax kasta saamaynaya laa yataxamalu alihaara in yar haddii saad u tago wuu cadhoonaya wuu kacaya waa caaifi weeye caqligii ma adeegsanaya caaifadu adeegsanaya sidee loola dhaqmaya markaas oo kale waxaad ka fogaynaysaa alcuslati walfaraaq gooni gooni gooni ahaadu baa u diidaysaa dadka dhexgelinaysaa lianna gooni hadduu fadhiisto marba iska fekero waxyaalo xun baa laga yaaba inuu ku fekero caqligiisa ku dhaco oo marka hadhow marka dambana ku dhaqmo ku socdo waxaad kaloo ku cilaajinaysaa arrintaa ilaahay ku xidhninkan an turbiduhu billaahi tacaala caadifadan xooga badan iyo waxaan umal dareemayo wax demin kara ma jiraan oo ka fiican inaad maaragtay ku xidhido ilaahay waxdahu ilaahay inaad ku xidhid diinta ku xidh xalaqaadka dikriga ku xidh waxbarashada naafica ku xidh ee maaragtay diinta xaggaas ayuu ku damaysaa arrintaas soonka oo oo tadawaca ah ama nawa- nawaafilka ah bar khamiista iyo sinta ha soomo ayaamulbiid ha soomo caadifadiisii iyo wixiisii marka way degayaan qalbigiisu wuu degayaa alaa bidikri illaahi tatmain alqulub waatay ahayd waxaad xusuusaa ilahay jannadiisa xusuusi waxaad kaloo ku cabsi gelaysaa ilahay cadaabtiisa siduu maaragtay u tooso ilmo qumano noqdo oo diintiisa ku toosan wixii ka guuxayay ee maaragtay cawaadiftiina u degto oo diintaasaad daminaysa shahwaadkii wixii diintaasaad daminaysa arrinta koob iyo tobnaad ee lagu yaqaano qofka da'daas waxaa weeye yubaaliqu fi tasliyati walmarax walmazax ayaar jacayl iyo farxad iyo qosol buu jecel yahay markaa markuu qoslaya oo aad si kor buu u qoslaa weliba markaa ha ka hortegana si gooni mar isagoo degan oo dadka hortiisana looguma sheega waxaa tidhahdaa eh, qosolka badan ee kor loo qaado hoosuu dhiga aabbo ma fiicno maarta qofka inuu saa u qoslo qofka muslimka lagama rabo inuu qoslka xataa nebigeenu sal sl waxa ku tidhahdaa kaana yatabasam yabtasim waa loola cadayn jiray saa uma qosli jirin arrimahaas ayadana ku xalli waxaa kaloo lagu yaqaanaa inuu si u murugaysan yahay ya-is quus inuu nolosha si quusanaya ilmo da-da markuu yahay waayo adduunka baa ku cusub mustaqbalku ka baqaya nin ma noqon doontaa ma guursan doontaa xoolo ma dhaqan doontaa cilmi ma gaari doontaa qalaq baa ku jira ninkii waxaad samaynaysaa markaas oo kale si degan oo qabow ula dhaqan waxyaalaha faraaqaya uu dareemayana u buuxi wax naafica ugu buuxi meelaha maaragtay uu waqtigan iska dayacayo cidlada ku dayacayo taas baa iyadana lagu xallin karaa insha allahu tacaala hada wabillahi towfiiq wasala allahu cala nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin insha allah halkaa waxaa ku dhammaaday qaacidatu luulaa min qawaacidi alaaaiin litarbiya fadhigeena dambe insha allahu tacala waxaan ka bilaabi doonaa alqaacida athaaniya baan ka bilaabaynaa biidni illahi tacaala halka waxaa nagaga dhammaaday muqadimadii iyo qaacidadii hore oo aadan ugu dheeraanay oo saddex marxaladood ilmuhu marayo oo mid walba si loola dhaqmayo iyo sifoonka lagu yaqaano baynu soo maray hadda waxaynu bilaabi doonaa insha allahu tacaala alqaacidatu athaaniyatu baynu bilaabi doonaa biidni illahi tacaala darsigeena soo socda hada wabillahi towfiiq wasala allahu cala nabiyina moxamedin wacala alihi wasaxbihi ajmaciin عقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير أم وأبي دون صوت الأذان دونه حد
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa toddobaadkan barnaamijka tarbiyada carruurta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فاضياه مشرق في دروب الموكب آه فاضياه مشرق